رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan xalay ku istaagnaa waan soo gaarnay halkuu yihi baabu الصadaaqi yusanu fi اlcaqdi walow qaliila mahrunka nafci lam yakun majhuula low lam yusama saxa caqduhun xataa mahrun bifadli minhuma aw min xakam wain yataأu maata fardun aw jibi ka mahri midli casabaati الnasabi وبالطلاق قبل وطه سقط نصف كما إذا تحالق تخالع يحط وحبسها لنفسها وفاقها حتى تراها قبضت صداقها ولمة العرس بشاة قد ندب لكن إجابة بلا عذر تجب وإن أراد من دعاه يأكله ففطره من صوم نفل أفضل وبين زوجات فقسم حتم ولو مريضة ورتقا إنما غير مقسم لها يغتفر دخوله في الليل حيث ضرر وفي النهار عند حاجة دعت كأن يعودها إذا ما مرضت وإنما بقرعة يسافره ويبتدي ببعضهن الحاضر والبقر تختص بسبع أولا وطيب, وطيب ثلاثة على ثلاثة على الولا ومن ومن أمارات النشوز ومن أمارات النشوز لحظ من زوجة قولا وفعلا وعضا وليهجرا حيث النشوز حق حيث النشوز حققه ويسقط القسم لها والنفقة فإن أصرت جاز ضرب للنجع في غير وجه مع ضمان ما وقع inaas insha allahu taala cashirkee nacaa waxaynu ka gaarnaa ku saabsanaan doonaa saddexda baab baabka ugu horeeya waa baabu sadaaqi ama xilliga gabadha la guursanayo waxaa meherka loo siinayo innagu waxaynu meherka u naqaanaa mararka qaarkood nikaaxana waynu nidhaahnaa marna waxa qadarka ee maalka ee gabadha loo qadaraya baynu meher nidhaanaa laakiin curfiga cilmiga ee fiqigu meher waxaa la yidhaahdaa xoolaha iyo maalka waxaa labaadoo la yidhahdaa sadaaqna waa la yidhahdaa waxaa laakiin la yidhahdaa caqdiga innagu waa la meheriyey iyo wuu mehersaday aynu u naqaano caqdi iyo nikaax baa la yidhahdaa marka baabu sadaaqi sadaaq waa meherkan maalka ah ee loo qadarayo yusanu waxaa sunno ah fi lcaqdi caqdiga meheguurku markuu dhacayo gabadha la ninkaaxinayo mahrun in mahar la magacaabaa sunno ah walow qaliilan in wax yarba ha noqdee ka nafcin wa ka nafcinba ha noqdee wax manfaco ah oon cayn ahayn nafcigaa oo lam yakun aan ahayn majhuulan mid majhuul oon la garanaynin aan ahayn halkan wuxuu leey horteedaba caqdiga markii meherka la samaynayo oo nikaaxa la samaynayo waxaa sunno ahoo wanaagsan gabadha meherkeediina in la magacaabo way fiican tahay ee waajib maaha ilaahina subxaanahu wa tacaala markaa haweenka la guursanayo waa kii yidhi waatu nisaaa saduqaatihinna nixla cadiyo wanaagsan si wanaagsan u siiya gabdhaha wixii loo qadaray iyo meherkoodii asalkuna gabadha markii caqdiga iyo nikaaxa la samaynayo ayaa waxay tahay in sadaaqeedii iyo meherkeedii la magacaabo saasaa asalkii iyo sunnadii wanaagsanayd ah masalada labaad saas darteed xukmu tasmiyati almahri fi lcaqdi caqdiga mahar in lagu magacaabo iyo sadaaqi waa sunna waajib ma aha haddaan la magacaabinna masaa'ilka soo socda uu kaga hadli doonaa maharka qadarkiisu muxuu noqonayaa akaruhu iyo aqaluhu qadar go-an sharcigu ma laha amaa badnida inuusan qadar go-an lahayn waa qowluhu tacaala wa aataytum ixdaahunna qinطaaran falaa ta'khuduu minhu shaya haddaad haweenkii mid kamida u siiseen sadaaqiyo meher maal badan aada siisaan oo ciidda ka badan qintaarkuna maalka faraha badan baa la yidhaahdaa laakiin aqaluhu waxa la xadaynayo shay maala oo manfaco yeelan kara weeye ama cayn ha noqdo maalkaasi ama manfaco ha noqde walow qaliilan wax yarba ha noqde marka xataa haddii uu yar yahay inuu caqdigu ku asaxayo nabigeena ay ka sugan tahay calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkii saxiixeenka sahl bni sacdin saacidi radi allahu tacaala canhu ardaa marka inagu gabadhii waa hibadahay u timid ee uu yidhi ee u ka aamusay ama riwaayadka qaarkood yidhi hadda guur diyaaru miihi waa kii nin soo istaago rasuulka ilaahay oo haddaadan adigu diyaar ahayn anaa diyaar ahayn gabadha igu meher yidhi nabigu waa kii yidhi orodow sadaaq waxaad meher uga dhigta soo dayday waa soo warwareegay xaafadihiio waa soo noqdo wuxuu yidhi waxba ma hayo waxba ma hayo nabigu wuxuu ku yihi iltamis walow khaatama min xadiidin faraati bir ana ha noqdee wuxuun soo dayday marka faraati bira qaliilan inuu yaryahay halka waad ka garatay iltamis walow khaatama min xadiidin faraati bir ana ha noqdee soo dayday saas darteed waa noqday faraati bir ana waa soo waayey ninkan waa guursan rabaa nabigana gabadhan igu dar buu ku leeyay sala allahu alayh alih wasalam xataa faraati biroo meher uu uga dhigana ma hayo dadkana kaalmihii baa laga rabaa marka waankixu layaamaa minkum wاsaalixiina min cibaadikum waimaa'ikum in yakunuu fuqaraaa yugnihim allahu min fadlih iyo tii nabigu yihi halaaثaة xaqu calى اllahi cawnuhum annaakixu اladii yuriidu اlcafaafa baa ka mid ahaa saas darteed walow qaliilan wax yarna ha noqotee maadaama nabiguu yidhi iltamis khaataman walow min xadiidin in sadaaqu yaraan karo ba halkaa ka garatay bal waxaa ka sugan sunnada waxaa ku sugan in sharcigu aada u jecel yahay gabdhaha meherkooda waxa laga dhigayo in la rakiisiyo oo la jebiyo oon qaali laga dhigin walidaalika imaamu axmed fii musnadihi bisanad xasana wuxuu kaga wariyey min xadiidi caaisha radi allahu canha o ardaaha in nabigu yihi inna min yumni lmar'ati taysiiru khibatiha wa taysiiru sadaaqiha wa taysiiru raximiha haweenta barakadeeda iyo khayrkeeda waxaa ka mida in weydiisiga iyo doonitaankeeda iyo tugmadeeda la fududeeyo meherkeedana la fududeeyo xiriirka iyo xididnimada lala xidhiidaya ninkiina la fududeeyo taasaa barakada ka mida riwaaye waxaa lagu wariyay sanadkeeda dacfu ku jiro acdamu nisaa'i barakatan aysaruhunna ma'unatan haweenka waxaa u ka baraka badanta u kharash yar baa u khayr badan intaasi waxay ku tilmaamayaan inay fududahay cumar radi allahu canhu ardahu xilligiisii baa wuxuu dareemay meherka qaali in laga dhigay markaasuu istaago wuxuu yihi alaa laa takaaluu fii muhuuri nisaai aa fii suduqi nisaai gabdhaha iyo haweenka meherkooda yaan qaali laga dhigin hadday tahay meher badan ba xoolo badan baa lagu meheriyey gabdhaha nabigaa lagu meherin lahaa iyo zawjaadkiisi wuxuu labiyo toban muqeedood ka badan lagu meheriyeyna ma jira nabigu caleyh isalaatu wasalaam haddaba meherka in la yareeyaay way fiican tahay nin baa nabigu yiri alay slam maalin markaasuu wuxuu inu guursaday buu u sheegay imisaad meherkii ka dhigtay buu ihi xoolo badan buu u sheegay wuxuu yihi waxaad idin moodaa dahabka iyo xoolaha buurta dhinaceed inaad ka soo qodaysaan ina dhibbaydin ku haynin baad moodaa meherku waa markii meher xoolo la qaaday weeye xaqa yeelatay weeye haddaad dhimatana waa deyn haddaynan cafiin hadday dhimatana waa xoolahoodiiyo deyn oo dhaxal ah aakharana waa lagu weydiin haddaad bixin weydo laakiin markay magaca noqoto iyaduna ay magaca uga jeedo riyaa iyo sumca iyo iskutus noqoto isagana uu uga jeedaba inuusan bixinin ee munaasabadan ku dhaafo uu doonayo dee meelo badan bay tagtaa afartan geela ha laygu meheriyey gabar tiri maalinaan joogay annagoo baadiyo joogna afartan geela markaasuu nin wuxuu yidhi daadna naayadha ma waalan tahay markaasay waxay tihi war reer hebel guurso ninkaa reer hebel ahaa afartanna ka yarayso waxay qabta mh meheriye nimankii waxay soo aadeen isagii waan soo raacay waad banu yaraa qisadaa markay cajabisay qaybteedii horo waxaa rabay qaybta dambana goobjoog inaan ka ahaado isagii baa loo yimi war saasee waran iskaga meheriye kolla inaana siinayni way ogtahay kollaba inaana siinayni iyaga way og tahay haku siiya malehe ku meheriye marka wuxuu saa inuu noqdo maaha waxadna aada bixin karto iyadiina raalli gelina inaad ka dhigtaa way marka meherka aan la qaaliyeynino guurka yaan la ciriiriyin guurka haddii la ciriiriyo xalaasha ah xaaraanta furanto albaabadeedu bataan marka maharku walow qaliilan ba ha noqdana saa weeye ka nafcin wa ka nafcin ba ha noqda manfaca nafcigoo lam yakun majhuulan aan ahayn cayn iyo maal inuu noqdo shardi ma ahane nafci iyo manfaco inuu noqdo baa iyadana la ogol yahay waxaa iyo waxaa ii sameeyo ii qabo waa la ogol yahay meerka inuu noqdo manfacadaa laba labadaba way noqon kartaa manfaco iyada gabadha u noqonaysa oo waxaa iyo waxaa ii tad ay leedahay waa noqon kartaa manfaco si dadban ugu noqonaysa laakiin marka koowaad toos ninka ugu noqonaysana waa laga dhigi karaa amaa manfacada gabadha u noqonaysa xadiidkii iltamis walow khaataba min xadiidin markuu soo waayey nabigu wuxuu yihi qur-aanka wax ma ka taqaanaa markaasuu yihi ha suuradahaasaan aqaanaa nabigu wuxuu yihi zawajtukahaa calaa maa macaka min alqur'aani qur-aankaa taqaana inaad barto baan kugu guuriyey gabadha haddaba manfacadu tacliim iyo waxbaritaan baa laga dhigay waxa wax la barayana waa gabadhii marka meherkeedu in waxaa iyo waxaa la baro wuu noqon karaa iyadoo manfaco labaad ana way jirtaa oo bukhaariyo muslim iyana ay wariyeen min xadiidi anas nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu guursaday safiya tasawajahaa wa jacala cidqahaa sadaaqahaa xoraynteedii la uu xoreeyey labarkii maxaabiistii khaybar lagu qabtay bay ku jirtay waxaan leeyahay soo khaybar maaha khaybar lagu soo qabtay ku jirtay sax dee dadkii la addoonsaday bay ka mid ahayd nabigu waa guursaday meherkeediina iyada in la xoreeyaa laga dhigay waa mahar iyo sadaaq manfaca wey labadaba waa manfaco gabadhii u noqonaysa manfaco ninka u noqonayso saa inaad yeeshood saa u fiicnaatood qaadka iska daysood sigaarka iska daysa ma la dhihi karaa ha inaad burcadda ka baxda iyo isbaarada joojisa ma la dhihi karaa ha waxaa ku asaxay umu sulaym markay dalxa guursanaysay ee uu soo dooray waxay tihi alxa abu alxow nin la diiday ma tihi laakiin adigu gaal baa tahay anna muslim baanahay haddaad islaamta waan ku guursan islaamkaagaasaanan meherkaygii noqon sidii buu ku islaamay oo ku guursaday meherkeediina isagu inuu islaamay noqotay marka daba islaamnimada kow manfacadeeda yaa leh isagaa iska leh iyadana tabcan manfacadaa si dabdan bay u anfici doontaa laakiin manaafic waa laga dhigi karaa shardigeedusa muxuu yahay manfacada jinsigeeda inuu macluum yahay wey la garanayo laakiin inaad wax ii tartaan kuu guursanayaa waa yahay manfacan kaa rabaa waxtar waa yahay meerkaygii waxtar adii qabataan ka dhigtay wixiina lama magacaabin inaad waxi barto wuxuu bari lahaana lama magacaabin ma asaxayo meherkaas waayo caqdi ciwad majhuula weeye maxaa le caqdigu ma asaxaya ma meherkaa tasmiyadu ma asaxayso caqdigu ma asaxaya hadhow meherkii muxuu noqonayaa kamaa lam yusama meeraan la magacaabin buu la mid noqon xukunkiisana beytka soo socduu kugu iman low lam yusama ay walow lam yusama sadaaqiya meherkii haddaan la magacaabin saxa caqdun caqdigu waa asaxayaa marka horeba sunnu ahaaye sunno laga tegay wax ma buraan caqdigu wuu asixi haddaan meher la magacaabin ama magacowgiisu tasmiya faaside oo majhuul uu noqdo inuu asaxayo ilaahay baa qur-aanka ku tilmaamay oo ilahi subxana wa tacaala waa kii yidhi laa junaaxa calaykum in طallaqtum الnisaaa maa lam tamasuuhunna aw tafriduu lahunna fariida haweenkii haddaad kala tagtaan ood furtaan dhib ma laha idinkoon taabanin oon reeraysanin ama wax meherab aanu magacaabin haddaad haddana furtaan dhib ma laha haddii sidaa intay lagu aan la magacaabin aanan reerna la noqonin oon la ysreeraysanin sidaa haddana la kala boodoo la ysfuro markii horena mufawiday ahayd aan waxba la magacaabin sabab reernimo iyo geeri oo waajibiyana ma jirto gabadhaas sidaa lagu kala tegay waxba ma laha wax sadaaqa laa kulli walaa nisfi ma laha wanxataba kadib waxaa ka waajibaya mahru mahar baa waajibaya bifardin qadaraad minhumaa labadoodu ay wada qoondeeyona isku waafaqeen aw min xakamin ama cid xakam iyo dhexdhexaadisoy u saareen baa u magacaabaysa haddii caqdigii sidaa ku asaxo saddex mid buu ku waajibaa saddex sababood mid buu ku waajibaa iyagu inay ku heshiiyaan caqdigii kadib maharku intaa ha noqdo intay ku heshiiyaan buu noqon hadday ku heshiin waayaan oo markaa kadib qaadi soo kala dhexgalo ama cid ay u gardhiibtaan oy ciddii wax u qoondayso ay u kala xukuntana tii bay yeelanayaan labadaa midna haddaynan dhicin galmo iyo geeri baase ku xiga haddii la isreeraysto waxna la isku raaci waayo waynoo imanoo mahrulmasal baa waajibi hadduu iyadan weli wax la magacaabin ama reer ha la noqdo ama yaan la noqone uu geeriyoodana mahrulmasal baa waajibi saa darteed masaa'ilka mahrulmasalka la yidhaahdo waa masaa'ilka la yidhahdo uu ka mid yahay yaksuru wuruuduha wayaqbaxu bilfaqiihi jahluha masaa'ilka soo noqnoqda in badan weeye oo reer sidaa isugu haya waa badanya faqiih baa noqon masaa'ilu mahrilmaslina ma aqaanana ma fiicna ma quruxsana arrin wanaagsanna maaha qisada sidan ihi xilligii nabiga dhacday sala allahu alayh waalih wasalam nabigaana caqdi aan sadaaq lahayn magacaabay nabig alay slam nin baa u yimid naag buu u meheriyey wuxuu ku yidhi bilwilaaya alcaama naa ninkan raalli maka taha inaan kugu meeriye haa war adigu raalli maka taha inaan kugu meeriye haa wuu isu meheriyey wax sadaaq iyo meher ana lama sheegin ninkii muddaa la wada joogay reer baa la noqday ilmaa la isu dhalay khaybar ka hor bay ahayde khaybar baa la furtay haniimadii saami wanaagsan baan kaga soo aaday ninkii maalinkii dambuu xanuunsaday markii uu xoogay uu culus yahay uu is arkay buu dadkii isugu yeedhay markaasuu wuxuu yihi waxaad ogaataan saamigaan khaybar ku lahaa hiblaan meher u siiyey buui ha qaadato meherkeedii waa yahay bay tiri xanuunkii waa u geeriyooday ninkii kama kicin markuu geeriyooday saamigeedii bay gaday boqol kun oo dirham buu u gooyey soo xoolo badan maaha haddaba caqdigii waa asaxay gadaalla iyagaa kaga heshiiyoo wax wada qadaray had masalada xakamku cumuumka daahirka aayadday ka mid tahay fabcasuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahlihaa in yuriidaa islaaxan waxa la isku haya meherkii buu noqon karaa arrintii qoysku wey haddayna labadaa midna dhicin wain yata haddii uu u tago u galmoodo aw maata fardun midkood dhinto aw jib waajibi ka mahri mili casabaati nasabi casabaadka qaraabada xigtadeedaa wixii meher u ahaan jiray u badnaayeen dariiqoodii mariyo intaasu qoondeen mahrulmasalku laba suura mid buu ku waajibaa in reer la ysu noqdo mujarad la isreeraystay haddaan meher hore la magacaabin qadarkiisu waa waajibay uma baana dib looga wada hadlo goorta iyagu wada hadlayaan hadhow hadday dib ka heshiiyaan la garay oy xaq isaga tanaasulaan ama waxay sadburis isu ogolaadaan laakiin hadday isqabtaan mahrulmasalun baa la aadi laakiin qabla dukuul weeye asalku saa darteed wain yata haddii u taga haweentii oo gabadhii reeraysto aw maata fardun midkood baa dhintay ama gabadhii baa dhimatay ama wiilkiibaa dhintay iyo ninkiibaa dhintay awjib waxaad waajibisaa ka mahri mitri in mahrumasal waajibayo laba labadaba waa loo daliishaday amaa mowdka iyo geeri markay timaado nas sariixaa loo helay cabdillahi bn mascuud radi allahu canhu wa ardaahu baa waxaa la weydiiyey qiso nin gabadh buu ka guursaday gabadhii ma reeraysanin uun meherna looma magacaabin isagiina wuu geeriyooday gabadhii maxay xaqu leedahay baa dhaxal waxba ku leedahay meher ma leedahay looma qadarinay see loo qadari haddii hadda meher yeelanayso ibn mascuud waa qisada uu yidhi ordayoo dad kala weydiiya buu yihi waa la soo wareegay oo nin walba waa ka cudur daartay waa lagu soo noqday ibn mascuudo waxaa layidhi intii aan warwareegi karnay warbil baa lagu soo noqnoqonaya bil kaamila baa lagu soo noqonaya isna wuu lahaa markaasaa aladiisa waxaa ka mid ahaa intii nabi maxamed geeriye sal l slam weligay su-aal iiga adag oo iiga dhib badan la ima weydiinin maalinkii dambe baa loo yimid isagoo qolo qolada ashjac la yidhaahdo dad dhowra oo saxaabiga macqal ibni sinaan ashjaci uu ka mid yahay iyo ibn mascuudoo wada fadhiyaa loo yimid waxa mascuud su-aashii baa weli wadnaa masaladiina weli way murugsan tahay markaasuu wuxuu yihi nabiga waxba kama maqal laakiin waan ijtihaadi haddaan asiibana fa min allaahi haddaan gafana fa minii wa min ashayطaani waan isku dayey masalada laakiin masale iga adag layma weydiinin weligey intii nabi maxamed geeriye sal slam wuxuu yihi gabadhu dhaxalka wax laga siiyo meherkana mahrulmasal ha la siiyo sidaa ha lagu baxeeya buu yidhi markuu hadalkii dhameeyey baa macqil ibni sinaan baa istaagay wuxuu yihi su ibni mascuudow waxaan marag iyo markhaati ka ahay inay qisadan oo kale xilligii nabiga dhacday oo gabar annaga ah iyo wiil annaga ay isguursadeen qisadan oo kaleeto oo sidan oo kale uu dhintay wiilkii oo gabadha birwac binti waashiq baa la dhihi jiray markaasuu nabigu sidaa aad sheerji ku jawaabtay buu xukumay dhaxalkiina waa la siiyey maalulmaqalla waa la siiyey sidaa aad tiri buu nabigu xukumay ibnu mascuud aad buu ugu farxay in ijtihaadkiisii nas waafaqay oo nabiguba sidaa xukumay sal allau alay ali wasalam haddaba qisadaasi waxay tustay nin baa dhintay gabadhna guursaday wax looma magacaabin mana reexaysanin hadduu dhintay dhaxalkiina way yeelatay ciddo afar bilood iyo toban habeenana waa lagu yeeshay oo sidii tii kale famaa lakum calayhina min ciddatin mayna noqonin ciddaa lagu yeeshay dhaxal bay yeelatay maarulmasla way yeelatay saas aw maata fardun awjibi kamahri mili casabaati nasabi kaskaasay yeelatay waiya iyada maxaa u daliila waxay yidhaahdeen sidiisaba maadayaan la magacaabin marba haddii uu ninkii bita'wiil isagoo rumaysan reerkiisii inay tahay xalaal tahay uu reeraysto walow bicaqdi faasidaba ha noqdee meher bay yeelan gabadhi oo waxaa u daliila xadiidkii caaisha markuu yihi fain ishtajaruu fasud xadiidkii lahaa ayuma imra'atin nakaxat bigayri idni waliyiha fanikaaxuhaa baailun fanikaaxuhaa baailun fanikaaxuhaa baailun fain dakala biha hadduu reeraysto falaha lmahru bima staxalla min farjiha meher bay leedahay in meher loo qadaray bisababi lwadci iyo reeraysi baa halkaa ka garatay ninkana wadcigii iyo reeraysigii buu la yimid haddaba mahar ha u waajibo haddii mahar waajibay qadarkiisiina aan la garanaynin qaacidaqaacida muarida waxaa weeye in mahru masal loo celiyo labadaa inagoo cuskanayna awjib waxaad waajibisaa ka mahri mili casabaati nasabi mahar xigtadeedii haweenka qaraabada dhalashada ahaa meherkooda oo kale ka bilow hooyadeed habaryaraheed walaalaheed eedooyinkeed kuwaa dumarka isku celceli maxay u badan yihiinoo meher u ah inta iyada ugu sii dhow maxaa lagu meherin jiray dheh siday howusii dhow meherkoodu u batee haalibkaa ama wasafka dhexdhexaadka isku celceliska ama afrejka ay yidhaahdaana kaasaa meher looga dhigi laa waksa walaa shatata dheh lagana hoos dhigi maayo lagana badin maayo sidii ibn mascuud fatwooday radia allahu canhu ardaa wa bialaaqi qabla wadihi saqad nisfun kamaa idaa taxaala khaalaca yuxad wa bialaaqi furitaanuu furay gabadhii qabla wadcihi intuusan reeraysane u galmoonin saqata waxaa dhacaya nisfun wixii meherkii la magacaabay nuskii ninkii iyo naagtii iyo wiilkiiyo gabadhii hadday isfuraan iyagoon reer noqonin baa dalqadi timid markii horeba guurku hawadu ahaa laba wadan baa la kala joogay magaca iyo dablaan aga jeedaabay ahayd hada ninka halkan joogiyo gabadha yurub joogta ama ninka yurub jooga gabadha halkan jooga ilaa is arkaan guurku waa un hawada soo maha wareer baan leehay iyo waan guursaday dablaan oga jeedaadheh markayd xaaladdu sidaa hadday ahay amaan la joogoon la iscalfanin oo la isreeraysanin kadibna furitaan iyo dalaaq yimaado horta gabadhu waan tegi doonaa baabul cidde cidda ma laha famaa lakum calayhina min ciddatin oo daqiiqadaa la furaa la gursan karaa rajactuna ma leh waa masalada koowaad maana baabul cidday ku iman doontaa masalada labaad ee ka dhalan waa sadaaq meher ma leedahay labaynu u kala qaadin mid waan soo marnayoo wax horay loo magacaabay ama lagu heshiiyey hadduusan jirin wax reeraysiana aanu imanin furitaan iyo dalaaq yimid halkaasay ka bixi waxba ma laha haddii wax lagu heshiiyey jiray oo wax loo magacaabay nus nus baa loo qaybay nusna waa la tuuri nusna way qaadan saa darteed baa ilaahay wuxuu yidhi wain طallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna waqad faradtum lahunna fariidatan fanisfu maa faradtum haddaad haweenkii furtaan idinkoon reeraysanin meherna u magacaabay nus bay yeelan wixii la magacaabay ka mida nusna waa laga tegi masalada labaad waxaa weeye kamaa sida idaa takhaalacaa hadday khuluc ku kala tagaan iyo madax furasho yuxab meherkii loo tuurayo meherkeedii hadday madax furasho ka dhigato oy madaxeedii iyo dalaaqeedii ku iibsatana meher ma laha baabulkhulci buuna ku iman doonaa faahfaahintiise waxaa u asala qowluhu tacaala fain khiftum anlaa yuqiimaa xuduud allahi falaa junaaxa calayhimaa fii ma ftadat bih waxay isku furato oo ninkii uu yidhaahdo markay reernimadii diido haddaad meherkaagii ka tanaasusho waan ku furi oo sidaa lagu furo madaxeediina ay ku furato iyadana meher ma laha faafaahinta baabulkhulci marka baabulkhulc baanu dibdhigaynaa u kaga hadli doonaa hal mas'alaa ku soo hartay baabusadaaq gabadhii meher baa loo magacaabay meherkii ninkii ma isu diidi kartaa ilaa meherkeedii gacanta uu ka saaro waa mid curfiga soomaalida ka fog meherku waa laba sadaaqu xaalan aw muajalan wey sideedaba gabadha marka la meherinayey heshiiskuma wuxuu ahaa hadda inuu horey ka bixiyo mise dib inuu ka siiyay ahayd haddii lagu heshiiyo dib inuu ka siiyo ma dalban karta hadda waayo waktigii lama gaarin heshiiska reernimadana ma diidi karta waa masalada koowaad hadduu xaalan ahaa xaq waxay u leedahay aniga reer noqon maayo ilaa gacanta la igu shubay inay dhahdo waa la ogolyahay haddii aan lagaba hadlinna markii la meherinayey hadda bixi iyo dib ka bixi midna lama dhihin curfigaa loo noqon dadkan maxaa u caadiya dhaqana markii la ismeherinayo meherkuma dib baa laga bixiyaa mise waa la hormariyaa mise waa la qaybiyaa saddexdaas suruuma yeelan hadduu curfigu yahay dib in laga bixiyo incaqada muajalan curfigaa la raacay alcaadau muxakamatu baan halkaa dhihi hadduu curfigu yahay hadda kaash in laysu siiyana incaqada xaalan hadda lagaa rabaa hadduu curfigu yahay in la qaybiyana intii la hormariska haydna waa lagaa rabaa intii dibdhigahaydna lagaama rabo inagu marinaa lakin carabtu markaad aragto gabadha intaasoo meherkeeda xaalan hadda la bixinayaa lagu dari ama waxaa lagu dhihi nusna waa xaalan haddaad bixin nusna dib baad ka bixin innaga gabadha soomaaliyeed haddaad xoolihii meherkii u keento waxay markaa alaabtay xirxirano feerkiin la kala tegay bay u haysataa waayo curfigaa wuxuu yahay reer burburayn baa meher la bixiyaa iyaduna meher ku tashan mayso isagana meherad bixisid kuwa way jirtaba marka caqdigeennu hadduu dhaco gabadha soomaaliyeed daliil beydkan soo socda ku dabaqmi maayo ilaa curfigu inuu isbedelo maahane waayo curfigan sadaaq iyo meherku muajal weeye saa darteed ma dalban karto haddaba haddii uu curfigii ama sariixii la caddeeyey in meherkii la hormariyo ay ahayd gabadhii laba khiyaar baa u furan inay haddii iska aqbasho reer iska noqoto iyo marka horeba hangool inay isaga qabato y tidhaahdo waxaydii odan halkaa saarin nayaay dhihi maysa waa la ogolyahay hal mid laakiin hadday ka hoos baxal mar hadday dhaafto soddoba koosho ma leh hadday habeenka u horeeya marka u horeysa reereysiga ogolaato dib baan haddana u diiri ma dhihi karto xilligaad diidi lahayd waa lasoo dhaafay wey fursaddii adaa dayacay markuu ninku aadka u oobanaayee hore baa dalabka lahayd mar haddaa fursaddii adigu isdhaafisay haddana habeenka labaad iyo bil iyo usbuuc kadib baan xanaaqayo neerkaygi la-aantii ma yeelayo lagama ogola saas darteed mas'alada xaqa ay leedahay buu ka hadlay wa xabsuhaa inay xayirto ay xadnibto linafsihaa nafteeda ay xadnibto ninkii isu diido baa wifaaqahaa inay sharciga ku waafaqsan tahay la ogolaaday xataa tarahaa ilaa ay isu aragto qabadad inay guddoontay sadaaqa habeerka inay guddoontay arrintaasi sharciga inay ku waafaqsan tahay oy xaqu leedahay baa loo arkay culimmaduna saasay u arkeen waase sadaaqa iyo meherku xaalan hadduu yahay ama tasriixan ama curfan uu yahay labadaa midkood yahay wey baabulwaliimati caqdigii waa soo caqidnay ninkii waa soo fukaansaday waa laysa soo arkay waa la soo heshiiyey waa la soo meheriyey nikaaxii waa dhacay meherkiina waa la magacaabay reerka inay reer noqdaan baa la rabaa ha laga daayo barbuudada bandhig banaanka lasoo dhigay baa la rabaa in wax lala dhuundhuuntaay hadhow heella waxaanku inuu dareen ku jira bu dhib ku jiro maxaa habeenkii un loo tumaa baasha aynu balaayo hoosta ku wadato heello iyo maalin la tumi ma jirtaa habeenkii unbaa la tumaa in meesha hoosta ay balaayo ku wadato oo mugdiga habeenkii wax lagu qarinayo habeenkii keliya ee la tumayaan ka gartay marka war la qarqariyo lala dhuundhuuntay hadhow beri ilmaan xaggee ka yimid iyo labadaasoo luuq sii wadagelaysaan aragna iyo tuhur iyo hadalhays bay leedahay saas darteed buu nabigu yihi aclinu nikaaxa nikaaxa banaanka soo dhigayo guurka da baabul waliimati baabkan wuxuu ku saabsan yahay waliimadii iyo ducadii ducadu goormaa la duceeyaa haddii hadyigii nabiga sunnada in la raaco la rabo dhaqanka soomaalida maaha horta reerku waa inay aqal galaan markay caawa galbadaan ama laba saddex habeen reer yihiin kadib in weliimo intii xoolo la qala dadka loo yeedho wey dhib ma laha gabadha lafteedu hadday wax ka adeegto raashinka qaybisana dhib ma laha way dhici jirtay xilliga nabiga calayh isalaatu wasalaam nabigu sala allahu calayh alih wasalam xadiidkii anas ee bukhaari warinayey nabigu banaa bimra'atin haweeney buu reela aqalgalay kadib buu anas u diray inuu dadka cuntada ugu yeedho dadkii cuntada loogu yeedho markaa kadib baa la diray dhammaan intan sunnada nabiga iyo guurkiisii la hayo ducadu waxay ahaan jirtay marka la aqalgala kadib manaa toddobaad ma aha mararka qaarkood maalin mararka qaarkoodna saddex maalmoodna waa sugan tahay saasay ku fiican tahay bacashu marka saas darteed markaan weliimaysanayo waliimat lcursi ducada aroosku bishaatin neef ari abay ahaatay in hilibku waa sunno neef ariga inuu ugu yaraado wixii weliimo lagu gowracayana waa sunno wanaagsan neef ari iyo laba iyo saddex iyo neef geela wixii kasii badanna oo dad iyo masaakiin ka badan cunayaana ninkii kari kara wanaagsan cabdiraxmaan ibni cawf baa guursaday maalinkii dambuu nabigu yihi war waa sidee waan guursaday bu wuxuu i awrin walow bishaatin ducaysa buu i neef ari ana ha noqdee xadiika bukhaari iyo muslim baa wariyo xadiidkii anas wey radi allahu canhu ardaah halka waxaad ka garatay nabigu inuu ninkii yihi ducayso neef ariana ha noqdee neef ariga ka badanna waa lagu ducaysan karaa oo nabigu sal allau alayh ali wasalam xadiis anas baa waxaa jira uu nabigu safiyo markuu guursaday buu wuxuu leey wajacala alwaliimata alaaata ayaamin saddex maalmood baa weliimada la iman jiray marka ilaa saddex maalmood dadka waa loo qaybin karaa ilan waa reer degan oo hadda reer noqday markay reerkii aqalgaleen kadib baa duca la samaynayaa inaad maanta dhowr kooxda feed kooxa u yeerto maalinka labaadna dad u yeerto maalin saddexaadna dad kale u yeerta ay dhibaato ma laha saddex wixii ka badan waxaa laga baqaa riyaaya isus inay noqoto innaga booskaa waxaan gelinay oodkacaan gelinay sooma koox koox asxaabtii u yimaadaanoo loogu yeero saasaan booskaa ku cubnay oon gelinay allah mustacaan waxaa sunna ah cuntada fuqarada iyo masaakiinta in loogu yeero fuqarada iyo masaakiinta in loogu yeero anagu alayh sl slam waa kii xadiidka abu hureyra saxiixeynka lahaa sharu طacaami طacaamu lwaliimati cunto waxaa ugu shar badan oo ugu xun ugu khayr daran cuntada arooska yudcaa ilayha alaqniyaau dad aqniyo oon rabin baa loogu yeeri wayutraku wayumnacaha masaakiinu wاlfuqaraau masaakiinta iyo dadkaan waxba haysanina albaabada taagana tag qoryaaba leeya waa la cayrinayaa waxay saas tahay haddii lagu yeera meesha tag oon munkar kale ka jirin kadib wuxuu yidhi laakin ijaabatun in la ajiibo oo dacwadaa la tagana tajibu wey bilaa cudrin cudurtaan haddii aanan lahayn tajibu way waajibtaan haddii laguu yeero oo kaalay ima lagu yidhaahdo inaad ajiibtaan lagaa rabaa ijaabadana waa waajib xadiidka saxiixka abi hureyra wuxuu a sharu acaami markuu yihi kadib waman lam yujib idacwata faqad casa allaha warasuulah ilaahay rasuulkiisaba waa caasiyey ninkaan dacwada loo yeeray ajiibin xadiidkii bukhaari iyo muslim ibni cumarna wuxuu ahaa ajiibu haadihi dacwata idaa duciitum laha aroosyadana haddii laydinku yeero aqbala oo taga xadiidkii cibaadana wuxuu ahaa saxiixeynka xaqu lmuslimi cala lmuslimi wain dacaahu ajaaba hadduu u yeerana uu ka aqbalaa ducada yeer dacwadii yeeritaanka allaahuma munkar iyo wax lamida inuu jiro ama cudurdaar kale uu leeyahay uusan aadi karin maahay wain araada haddii uu doono man dacaahu qofkii kuu yeedhay yaakulu inuu cuno inaad cunto hadduu jeclaysto fa fitruhu hadduu soomanaa inuu afuro min sowmi nafrin soom sunnaa uu ka afuro baa afdalu ka fadli badan haddii aad timaado meesha imaatinkeedaa asala inaad raashinka cunto qasab maaha xataa adoo sooman haddii lagu yeero inaad timaadaa la rabaa oo cuntada dadku markay cunayaan aduu aad ducayso nabigeena calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddii laydin yeero ajiiba fain kaana muftiran falyacam haddaad afuran yahay qofku ha cuno wain kaana saa'iman falyadcu hadduu sooma yahayn ha duceeyo ha la baryo riwaayada qaarkood falyadcudaasaa fasiraysa lafdiga kale falyusalli bimacnaa falyadcu ha duceeyo wey laakiin waxay sidaas tahay waxaa sii fiican waxaa fiican hadduu soonku sunno yahay inaad afurto soon keliyana ma ahane intaanan afurka gaadhin waxaa laga yaabaa inaad xanuunsan tahay inay cuntadan aroosyada la sameeyey ay ku dhibaysaa laga yaabaa oo qofku xamuusan la cuni karin qabo meeshii ma diidi kartaa maya tag walidaalika wuxu xadiidkii jaabir ba wuxuu ahaa muslim wariyey man duciya falyujib ninkii loo yeera ha aqbalo fain shaaa acima wain shaaa taraka hadduu rabana wuu cuni hadduu rabana wuu iska day laakiin meesha tag laakiin waxaa wanaagsan soonka haddayna cuntada ku dhibaynin soonkaaguna sunno yahay inaad ka afurto walaalka oo kuu yeeray dib aad kaba qadaysid sunnada haddaad rabtee inaad iska afurtaa wanaagsan abu saciid alkhudri radi allahu canhu ardaahu ayaa nabigiiyo u yeeray sida bayhaqi ku wariyey sanad xasan xadiid xasana nabigu u cunto u sameeyey wuuna u marti qaado waa u yeeray nabigiiyo saxaabo la socotaa yimid raashinkii markii la soo dhigay nin baa dhinac u durkay wareera maxaa kugu dhacay baa la yidhi waa soomanahay nabigu calay slam wuxuu ku yidhi marka dacaakum akhuukum watakallafa lakum walaalkiin baa idin marti qaadoo idiin yeeray culays iyo kharashna waa idiin galay kadib wuxuu ku yihi afir waryaa afur wasum makaanahu yowman haddaad rabta maalin kale aada soo soono hadda afur buu raashika waa ka cun sidaasaa wanaagsan qofka walaalkaa qalbigiisana ku wanaaji adigana soonkaagii sunnadaa maalin kale iska soon intaasina baabulweliin buu kaga baxay mualifku raxima allahu tacaala baabu alqasami waannushuuzi baabkana wuxuu ku saabsan yahay alqasami haweenkii in loo qaybiyo ninkii hal xaas ka badan leh inuu qaybta iyo cadaaladda iyo qolaba habeenkooda ku ekaado iyo wannushuuzi haweenkii oo nushuus la timaada madaxtaag amar diiddo iyo inay daacadii iyo hoggaansankii diiddo la timaado sida loo xallinayo waa labadaa masalo ninku halxaas ka badan hadduu leeyahay cadaalad baa mudan yahay xaq baa loogu leeyahay saas darteed bu wuxuu yihi sheekhu wa bayna zawjaatin haween iyo xaasas dhexdood faqasmun qeyb baa xutima la waajibiyey walow mariidatan haba jiranaato waradqaa miduu meeshii xubintii taranka hilib ka soo baxayba ha noqoto inta aydaan kala tegin ama aydaan isfasixin haddaanay iyadu raalli ka noqonin habeenkeedii way rataa wehelkay xaq u leedahay haasaaway xaq u leedahay ama xaa'ida hadday tahay habeenkeeday leedahay hadday umur tahay habeenkeeday leedahay qarintu gobol iyo qadaau xaaja keliya ma aha wehel baa jira wadahadal baa jira iska warqab baa jira waxaa la yidhi laba kala bariday kala warla maba kala warhayaan marka habeenkeedii iyo dugsigeedii iyo awsigeedii iyo wehelkeedii iyo hadalkeedii iyo sheekadii iyo hasaawaheedii iyo waxay tabanaysa sheegatadeedii waa inay heshaa haweentii saas darteed anugu islaantii bishan waxay maalmahan waa maalmihii caadada ku ahaysayo meelaha kalean iska soo joogi lama ogola iyo bishan waa umulo xagga kalean iska joogi haddaad rabto waa iyadu inay raalli ka noqoto xaqeedii ay ka tanaasushaa abu hureyre waxaa laga wariy radi allahu canhu arda xadii saxaabu sunanka qaarkood wariyeen oo saxiixa ah sheekh naasir waa calaa sharti shaykhayni uu leeyahay man kaanat lahu imra'ataani famaala ilaa ixdaahumaa jaaa yowma alqiyaamati washiquhu maail ninkii laba xaas qaba oo midood u bata isagoo qiyaamada dhinacu janjeeru imanaya badnadashaha la sheegayaaye qalbiga ma aha oo qalbiga qofku ma xukumi karo laakiin waa ficilka baryadii hadalkii baahidii adduunay lahaayeen waxutarkoodiiyo ka warqabkii waa inaad sintaa amaa quluubta walan tastaiicuu an tacdiluu bayna annisaai walow xarastum si kasta dawdaasha qalbiga ma simi kartido dambe waa ku soo kala jiidan karaan way ku kala roonaan karaan nafna meel u roon raacday naftu sideedaba bini aadamku meesha u roon bay raacdaa taana qalbiga maylka iyo qalbiga dhinacu baadashada ilaahay uma qabta qofka nabiguba sal ly slam caaishu haweenkiisa uu jeclaa mana qarin jirinoo uu sheegi jiray laakiin xuquuqday lahaayeen iyo cadaaladooda marna meel kagama dhici jirin walidaalika bay qaybtu waajib noqotay maadaama aakharo laysu cadaabayaba qur-aankuna waa tilmaamayo fain khiftum an laa tacdiluu fawaaxidatan waxaana layidhi falaa tabiluu kula lmayli fatadaruuha kalmucallaqa sida inaga bahdii hore markuu bahaya guursaday yar waaweynaadaan sidii islaanay kala tageen isfuray qaraabo isa salaamtooda ay noqdaan fatadaruuha kalmucallaqati sidii qof geel lagu xiray mana guursan karto reer reer nin iyo reerna ma haysato labadaa midna ma aha saasoo kale haweenkii ha ka dhigina saas darteed qofku cadaaladda daahirka ah ee qowlkiisa iyo ficilkiisa ah ee baryadiisa iyo joogitaankiisa ah ee biilka iyo nafaqada iyo ka warqabka waa inay u sinaadaan oo mid walba qadarka xaqeeda uu siiyaa walow mariidatan xataa hadday jiran tahay oyna suuragal ahayn istimtaacka suuragal ahayn iyo waradqa inamaa ligayri maqsuudin ayib intaa waa qaybtii la galay haddaba haddii haweenkii laba iyo ka badan ninkii uu leeyahay mid walbana habeenkeedii siinayo kuwa kale habeenkii ma soo bariidin karaa haa maya bimacnaa fiihi tafsiilu haddaad bariidada wada siinayso oo habeenkay iyadu aynan lahayn aada soo bariidinayso habeenkay lahaydna kuwa kale waad soo bariidi kartaa inamaa wainamaa ligayri maqsuumin waxaa keliya ay leedahay si aan qaybteedu ahayn laha iyada aan loo qaybin inoo habeenkaa qaybta u lahayn yuktafaru waa loo dhaafayaa dukhuuluhu gelitaankiisa fi leyli habeenkii uu soo galo xayu dararun markuu dhib jiro xanuun baa yimid cabsi baa timid khawf baa laga soo sheegay tuugiida waxbaa la sheegay inuu yimaado oo ka soo wardoono biyaa ka go-ay korantaa ka go-day meelihii dab iyo waxbaa dhacay inuu soo gulmadoo yimaado ama soo booqdoo soo bariidiyo guud ahaan waa la ogolyahay bal waxa dee waagii hore innaga mushkiladii waxay noqotay hadda markii laba reer la yeesho labada koonee magaalada iyo in la kala fogeeye wey sidaa ma ahaan jirine reeraha waa la is-agdajin jiray markaasaa waxaa hadyigu ahaa nabigu calayh isalaatu wasalaam habeenka xaafaduu baryayo maahane bal horta inta kale inuu soo maroo soo bariiriyo oo xagga tago yidhahda see ku soo gasheen soo soo kor istaago kol boqolo soo kor istaago ilaa uu ku dambeeya ta habeenkeedii yahay habeen kasta saasuu samayn jiray hadba ta habeenkeedii yahay maahane inta kaleu soo booqan jiray oo soo bariirin jiray kadib buu xaafadiisa ku dambayn jiray ta habeenkaaleh maahane mid kalena kuma daqaqami jirin caaisha radi allahu canha waxay leedahay sidii abu daawuud iyo tirmidi warinayaan nabigu sal ly slam wuxuu ahaan jiray laa yufadilu bacdanaa calaa bacdin fi lqasam qaarkaya qaar kale qaybtii iyo qaybinta nooma kala roonaan jirin nooma kala badin jirin min mugsihi cindanaa inta una ag joogayo wa kaana qalla yowmun waxaa yeelaan jirtay maalin ilaa wahuwa yatuufu calaynaa jamiican dhammaantay waana soo wada mari jiro waa baridin jiray fayudnuu min kulli imra'atin qof kasta waa usoo dhowaan jiro waa la fadhiisan jiray min gayri masiisin isagoo laakiin jirkeeda taabanaynin oo reernimo iyo gogol ka raadinaynin waxay tihi xataa yabluga ila alatii huwa yowmuhaa ilaa uu ka soo gaarata habeenkan iyo maalintan iska lahayd fayabiitu cindaha waa la baryi jiray adikaa xadii saxiixo asalkiisana saxiix kugu yaallaa halkaa waxaad ka garatay reerihii iyo qoysaskii kala soo bariidintoodu dhibma laha waad soo mari kartaa waad soo bariidin kartaa haddaad habeenkay lahayd reerihii kala soo bariidisana habeenkaynan lahaynee reerahaas leeyihiin iyana waa inaad soo bariidisa tilka bitilka inaad samaysa weeye sidii nabigu samayn jira cala salaam ama bariidadaba aad telefoonu hadda isaga bariidiso aad ka badaysa tegitaanka iyo aaditaanka intaa wixii ka baxsan waa wixii raalli la isaga yahay ee la ysaga tanaasulo wa fi nahaari maalintiina cinda xaajatin baahi dacad ugu yeertay reerka inuu aado reeraan qaybtan ahayn waa aadi karaa kaan yacuudahaa waa inuu soo booqdo idaa maa maridad hadday jirantu ay xanuunsan tahay ama ilmihii caruurtiiba ay xanuunsan yihiin ama ilmihiiba wax lagaaga baahan yahay ama qaar isbitaal in la geeyo u baahan ay jiraan ama ilmaa la soo gudayaa sabab baahi keenta inuu booqdo hadday jirto waa soo booqan karaa laakiin qoladan markaan joogana kuwan waan ka warqabay waa booqan xagga markaan ahayna kuwan maxaad tiiseetihiin dhihi maayo taas lama ogola taasi wax la ogol yahay maaha wainamaa biqurcatin yusaafiruhu wayabtadii bibacdihina alxaadiru laba masalo ka hadlay halkana hadduu ninkii inuu safro doonayo laba mid weeye inay reerihii xaasaskii mid raacda hadduu doonayo iyo inuu keligii iska safrayo keliga hadduu safrayo waa fasaxan yahay maalinkuu soo noqdana wareegu halkuu joogay buu habeenkuu soo galbala kasii bilaabi hadduu doono inuu safro haweenkiina midin raacdo teebaa raaci waa qorituur xaqa haddii loo siman yahay lana waduusan meeshiina dadka wada diiqin laysuna laysagana tanaasulin qorituur baa dadka lagu kala saara nin walow nasiibka waxaa dhici karta shanta safar shantaba nasiibkeed hal mid ugu soo baxo wa xaqaha waa nasiibaha wey wainamaa biyusaafiru qaar haweenka kamida wuu la safri karaayo safar way u raaci karaan biqurcatin laakiin qorituun isagoo ku dooranaya halkan waxaad ka garateen mid mise mid waxaa maanta dunida ka jira mid hadyiga nabiga kama foga ninku markuu safrayo reerkiisa inay raacdo ama raciyaha noqdo ama ra-iisiya madaxa noqda inay xaaskiisu raacdaay nabigaba weligii safar iyo kaswi iyo duulaan aan xaaskiisa raacini way yareen xaaskiisa raacin way yaraayeen way raaci jireen dagaal haddii loo socdana qaar baa raaci jiray safarka iyo xaj iyo cumra haddii loo socdana qaar baa marka qaar raaci jiray u qori tuuri jiray laakiin waxaad meesha ku jirin fagaaraha kula soo istaagto meel walba sidii boodi gaarka hakuda hoo socota mahe markii meel la dega waqarna bi buyuuti kuna wey caaisha radi allahu canha waxay tihi saxiixa sida ku sugan nabigu sal l slam waxaa jira idaa araada safaran aqraca bayna nisaa'ihi nabigu hadduu doono inuu safrayo safaraado haweenkiisa waa uu qori tuuri jiray faayatuhuna kharaja sahmuhaa kharaja kharaja bihaa macahu midii qorigoodu soo baxo buu ka raaxaysan jiray wa kaana yaqsibu likulli imra'atin minhuna yowmaha wa laylaha haweenkiisa mid kastoo kamidna maalinteeda iyo habeenkeeda iyadaa iska lahayd taa waa masalada koowaad wayabtadii wuu ku bilaabayaa bibacdihina qaarkood alxaadiru ninkii nagaa ii joogay markaad reerka timaado haddii qayb hore ayna jirin oo reeruhu la kala maqmaqnaa ama qaybtii uu wax isku dhex qasmoo walaaqmo marka teebaad ka bilaabi midun ka bilow dhib malaha midaad uma yaqsimu kadib wuu qaybin wey midun baad ka bilaabi midun baa laga bilaabi lahaa taas ninkii waxba la qaydi maayo waxbana shardi la dhihi maayo haddaan qayb wareeg soo socday jirin ilaa wailaa middaa ka bilow waayo wax lagu kala tarjiixiyo ma yaallo isagun baa la dhihi haye midun ka bilow de midunba caawa yeelan habeen dambubayta kalana yeelan wareegu markaasu halkaasa ka bilaaban wayabtadii wuu ku bilaabanayaa alxaadiru ninka guriga jooga nagi bibacdihina qaarkood oo isagu tii la qumanaatay inuu ku bilaabo ku bilaabi kadibna wareegiiba halkaa ka socon kadib waxaa soo gashay ninkii hal reer bureeh reer labaad buu guursaday seebuu u qaybin imise maalmood buu aroos ku maqnaan karaa reerkii hore intee lag baad ka maqnaan kartaa laba mid weeye haddii aad reerka horaad lahayd reerka dambe ma gabar baa mise waa garoob hadday gabar tahay toddoba maalmood baa lagu ogolyahay inaad maqnaato kadibna qaybtiiyo wareegkaa bilaaban hadday garoob tahayna saddex habeen baa la ogol yahay kadibna qaybtiiyo wareeggaa bilaaban waalbikru gabadha uul inanti ahi takhtasu waxay la gaar noqon bisabcin toddoba habeen awalan oo marka ugu horaysa toddobada habeen ugu horaysa iyadaa gaabay wa ayibun garoobtiina alaatin ay bialaatin saddex cala alwilaa xiriir ah bayadana yeelan sunada nabiga waxay ahayd sida bukhaariy muslim xadiidka anasi ka wariyeen min aلsunnati idaa tazawaja bikra tazawaja rajulu اlbikra cala اطayibi aqaama cindahaa sabca waqasam waidaa tazawaja ayiba aqaama cindahaa alaaan uma qasam sunada nabigu waxaa weeyagu ninku haddii uu guursada gabar todobuu la joogi kadibna wuu qaybuu bilaabi haddii uu gabaroo guursadayna saddex buu la joogi kadibna qaybuu bilaabi sidaasuu yihi nabiguna camal ahaan waa u sameeyey xadiidka umusalame muslim warinaya wuxuu ahaa nabigu markuu umusalame guursaday radi allahu canha wa ardaaha garoobna way ahaydoo caruur horay lahayde saddex habeen buu la joogay saddex habeen markuu dhammaystay buu diyaar garoobay inuu baxo faraqay iska lalbisay xaggee u degdegaysaabay tiri wuxuu innahu laysa biki calaa ahliki hawaanu laguma fudaydsanin oo maanaan ku fudaydsanin in shiti sabactu laki haddaan horto toddobaan kaaga dhigi wain sabactu laki sabactu linisaai haween kalena toddobaan uga dhig haddaan toddoba kaaga dhigo orod bay tiri haddaba toddobadu walaasheed ma kale karee saddexdaa ugu falane wareegow mid walba toddoba markii la yidhahda goorma bil ka badan laba bilood kadib baa igu ka horeyn wey warmu sideed iyo sagaalka habeen igu soo wareeg jire orod bay tiri taana nabigaala sameeyey sala allahu alay ali wasalam maxaa midna toddoba looga dhigay midna saddex looga dhigay waxaa la yidhi gabadhu horey uma guursanin durba ninka inay isla qabsadaan oo isfahamaan saddex beri ma fududa saa darteed baa muddada loogu yarbadiyey maamuus reer iyo rag iyo reer maamulkii badan ma taqaano marka inay si fiican isu jirgalaan oo isu wehelgalaan oo isu yar dabeecad bartaan toddobaad ku filan halkaasaan ka keenaan u malayn toddobabaxa inuu halkaa ku salaysan yahay baan u malaynaya garoobtuse waa nin gabar reer dhaqitaankii iyo ragba taqaano weeye saddex beri in la isku fahmo way fududahay waxba toddoba uma baahna saasay culimadu ku cilayeen waman waman amaara fi nushuuzi laxada min zawjatin qowla wa ficlan wa cada intaa hore baabkii ciwaankii baabulqasami baa ku dhammaaday wanushuuzi baan galnay hadda oo mualifku saddexda beydee soo socotana axkaamu nushuus buu kaga hadlaya duma warmay faaraxiisu waa man qofkii iyo ninkii laxada laaxido oo milicsado oo dareemo arka amaaraati nushuusi calaamadihii madaxtaagiya amardiidiya madax adayg dareema min zawjatin xaaskiisa qowlan eray buu kaga dareemay wa ficlan fal buu kaga dareemay wa cadaa wuu wacdinayaa marka u horaysa feed iyo dagaal kama bilaabato isqabqabsi isxagxagadna kama bilaabato horta rabbi xasuusi diintana ku wacdi laakiin yaa wacdin kara horta diintana ku toosantay sooma haddii laakiin adigu diintaba ku dhaqmin markaad la macaamilayso oo xaqeeda markaad yeelanayso iyo xuquuqdeeda marka la soo gaara haddaanan diinba ilaalinin animaa diintay u balowsa sooma diintaad igu bursanaysaa igu carisanaysaa lagaa yeeli maayo arrintaa waxay u furan taho wacdi laga aqbalaa ninkii isagoo wacdiga ku dhaqmo ilaahay ka yar xuquuq baa la isku leeyahay sidan ma banaana sidan waa dembi sidan ma wanaagsana markaad tidhaahdo xaqaasaan kugu leeyahay daacaan kugu leeyahay inaad maqashaan kugu leeyahay markaad tihaahdo ee ilaahay kaga cabsa ad leedahay xaqaygii weeye ad horta keedii ilahay inaad kaga cabsato sooma ani kaadii waa ku tao ilahay kaga baqi maayo kaygiina ilaahay baa kugu wacday wax socon miya sheekadaa socon mayso saas darteed marka hore wacdigu wuxuu kaa anfici haddaad qofkan xuquuqdiisii ilaaliso ood inta hore nabadda iyo caanaha la yahay uu kaa arko dareensiisana inaad ilaahay uga baqayso oo xuquuqdiisi aad ilaalinayso taa hadduu kaa arko hadhow ilaahay ka baqay oo xuquuqda ilaali wuu kaa yeeli laakiin hadda adugu aad tiraada banaanka ardada haddaad wacayso waxaad samaynaysa iska daaya haddaad tiraada miyay kaa yeelayaan adumaa daysi baa lagu dhihi saa darteed wacdigu wuxuu waxtaraa marka adigu iska dayso marka adigu iska dayso waxtaraa kadib saa darteed wacada wuu wacdinayaa ilaahay baa wuxuu uhi wallaatii takhaafuuna nushuusahunna maxaa laga bilaabay faciduuhunna wacdiya oo waaniya yar madaxadayg amar diiddo wixii same aad tiri oon la samaynaynin waxaadaad tiri oo la samaynayaad aragtay arrimahaas wacdiya waanay ka bilaabataa rabbi in la isxasuusiyey ka bilaabataa ilaahay ka baqin la is yidhaahdo hadday waxba tari weydo arrintii waxba qaban weydo walyahjuran ha ka haajiro ay fi lbeyti wey xayu goorta annushuuza nushuuziya madaxaday xaqaqahu uu xaqiijiyo oo dhabeeyo oo hubsado oo wacdi wax ka tari waayo oo wixii ku madax adeegto wahjuruuhunna fi lmadaajici wey faciruuhunna maxaa ku xiga wahjuruuhunna ka hijrooda oo ka jeedsada laakiin fi lmadaajici jiibka kaga sii jeedsa wey xadiidkii mucaawiyata bni xaydata qurayshi qurashi qushayri ee axmed iyo abu daawuud warinayana xasanka ahaana nabigu waa ki lahaa walaa tahjur ilaa fi lbeyti guriga dhexdiisa maahane meel kale ha kaga haajirin ani guriga usoo galban maayo duurkaan iska barya lama ogola halkaas imo haddaa rabta cashadeeda caawi iska daa sarinta haddii la sexdana xaggaa isaga sii jeedo gafuurka tuur wey bal wada noolaashihii iyo nabadiiyo caanuhu inay dadka wadadan yihiin ha kula dareento ade waxaa la yidhi markii reerka gafuurka laisu tuuro caawo midna hurda fiican kama timaado midna si fiican uma seexdo markii haweenka galgalashada iyo markii intii lasoo galo asalaamu calaykum intii la yidhahdo lasii kala jeedsadana oo xoogay qofku xaaladda colaadeed colaadda abuurantay iyo saansaanka colaadeed iyo caradiiyo gafuuri sutuurka iyo wixii sida fudud la isu weydiisanaya loo dhambaysanayo soxsoo xirxidhmaan laga yaabo bal inay waxun dib ugu duxoo ay caqliyaysataan laga yaabaa hadday sidaa ku adkaysatana wayasqutu lqasmu qaybtii way dhacaysaa lahaa iyada iyo wanafaqatu nafaqadaba way waayeysaa wax nafaqa iyo habeen cawabari ahna intaa hadday sii adkaysata kuguma laha kadib hadday arrintaa usoo dabci weydana habeenkeedii reerka kale waad isaga galban kartaa halkaas haweenkii waxaa mushkilad ka haysataa hade markii lala guursanay masayrto ee qaarkood hangool iyo buurtee qaato madaxa ninkay jebiso ee tunqaar midigtay la baxday albaabada soo xidhee cararo daxaafada kale inuu isaga sii dhaafo bareedha caawa nabad ma jirtaa reerka mise waan sii gudbaa inuu yidhaahdaa dhib malaha inaan sii gudbaa dhib ma laha kosa waktigaa igu dheeraan laakiin nin odhayaa waxaa la yidhi haddii haweenta lala guursado oy masayrto maxaa la sameeyaa dowlada soomaaliyeed baa oo ka taariikheeyey markaa waxaa la yidhaha sagaashan iyo mise boqol iyo wax buu jiraa nin xoog lana waaye wuxuu yidhi haweenka markii lala guursado waa saddex mid way dagaalantaa ilmaheeda iyo reerkeedana way dhaqantaa laakiin qaylo iyo dagaal iyo laga yaabo xataa gacan inay timaado wuxuu yihi haweentaasi dhaqan bay leedahaye qaab baa loo xaliya anu hadda idiin sheegi baray midina way carartaa oo reerkoodiibay aadda ay gurigay ka carartaa taasi wax weyn ma beenine wakti uun sii buu yidhi iyadoo dhibaad wada imane dhibaad bay keeni doontaaye xoologoya reerkooda ka soo qaada markay yar carabaxdeen iska dulqaado iska sujuudi midaasina midina gurigana way dayacdaa barnaanka bay in la gawrirtaayo la fadhiisataaye intaynan waalan warqadeeda sii muhiimdaasi saadhexa laakiin sheegi maayada ayib wayasqut alqasbu waa dhacayaa lahaa iyadaanay lahayd iyawa nafaqatu way waayeysaa iyadaa war maqal laga waayay sababtu laakiin masayr keliya ahayn baa dhici karta oo si kale la isugu dhacsan yahay fain asarad hadday ku adkaysato jaaza waxaa banaan darbun garaac baa banaan in najaca ay in nafaca garacdu waxtaraya qofka waa la isyaqaanaa laba isqabanayaa kaaga isaga aqoon badan qoftii qiimee haddaad istiraado xoogay yar waabin bay u baahan tahay waabinta nusuustu ay sheegteen tilmaami doono waxoogay qad kaga si jagac kaga si waabintaa shuruud bay leedahay horta sideedaba in markaa xataa xaaladdu halkaa ay gaarto gacanqaad iyo dil la door bidaay ma fiicno nin baa nabiga intay gabari weydiisay ninkaasaa ila hadlay ay tiri baa wuxuu ku yidhi iska daa farajulun daraamun linisaa nin dil iyo gacanqaad badan wey ogow in loogu diidi kara dabeecad xumiyi waa dil badan tahay gabadha halkaa ka garatay nabigu calayh isalaatu wasalaam marka irshaadaad iyo talooyin badan buu ina siiyey horta nabigu haweenku sideedaba qayle iyo dhib lagama waayo cumar radi allahu canhu ardaahu baa nabiga soo aaday isagoo xaasaskiisa ka dacwoonaya nabigu umahaatulmuminiin hararaha intay kaga fadhiyaan ka fadhiyaan jaw u ka yeelay isuu soo galay markuu arkay isagii baaba yaxyaxay iska noqday nabigiiba sida hadii loo gelayo basooyaa buritani raje ma laha saas darteed ba xadiidku wuxuu ahaa laa yakribuhunna ilaa la'iimun mid aan macno lahayn unbaa haweenka intuu ka adkaada agtiisa ayna juuc ka dhigi karin kaasi waa mid ardaala wey waa inay kugu qayli karto waa inay kugu jaqjaqdhiyo jacjacdhihi karto waa inaad dulqaadkeeda iyo sabarkeeda yeelan karto horaa waxaan idiin soo idhi nin dhaadhaajiyey ilma kama dhalo dhaadhaajintana waxaa hadalkay tiraadaaba u fiirsaday kaa maxaad uga jeedaa saa maxaad u dhihi haddaad la tirsato ka ilma dhali maysa wax badan inaad dulqaad iyo dhabar weyn oo sii jeeda yeelato wey gaar ahaan haddaad la guursatana kaba daraba saas darteed garaaca badan nabigu waxay sidaas tahay caaisho waxay leedahay rasuulka ilaahay maa daraba biyadihi qatu khaadiman wala mraatan ilaa an yujaahida fii sabiili اlahi jihaadi uu gelaya maahane weligii adoon iyo khaadim gacan yara iyo dumar weligii gacan ma qaadin nabigu ala slaam maalin buu dadka wuxuu ka reebay haweenka in la garaaco madiina la joogaa haweenkeedii isku mid maaha qaar baa dee inay cabsadaan maahane aan kaa toosaynin haweenkii baa raggii ku bahadoogo ku farabaxsaday cumar bay rasuulka ilaahiyo haweenkii aad tiri aan la garaacin dairan daira nisaau cala rijaali waa salooshe buri kor bay u fanteen markaasuu ruqseeye markaasa bugta laga warsaray waakida sabixii dambaa nabiga gurigiisa hareerihiisa haween badan oo la tubay baa isugu yimid masaajidku istaago wuxuu yihi laqad taafa biaali muxammadin nisaau kaiiru yashkuuna aswaajahuna gabad baan raggooda ka dacwanayaa guriga igu yimid ulaaika laysuu bikhiyaarikum raggaa haweenka saa u diray ka dacwanayaan khiyaartiina kuwa maaha ragga khiyaarta ee sharaf kale raggaas maaha laakiin hadday ka fursan weydo oo iyadana la fiiriyo la yidhaahdo in la yar waabiyay rabtaa in la yar waabiyay rabtaa noocaasi dadka dabeecad kala duwan qaarna cabsibay wax ku leeyihiin qaarna wacdiya waanay ku leeyihiin xuduudda shariicada axkaamteeda jazaa'iga ana waa labadaas qaarna waa la wacdiyaayoo jannaad ku heli xumaanta daynteeda samaynteedana naar baad ku geli baa ka celisa oo wacdiga anfaca qaarna xuduudda waxa loo jideeyey iyo darbiga dalka qaar baan sidoodaba dabeecadooda in la tumo mooyo la xero la caqaabo mooyeen aan dhibka iyo dhibaatada iyo xumaatada deenayni dabeecada dadkaa sidaas walidaalika qawaaniinta basharigii qawaaniin aljazaa'iya ama almuayidaat asharciya waxaa la yidhaahdaaye ta adduunka cuquubaadku bay leeyihiin mu-ayidaadka aakhare tawaabka iyo ciqaabkaa ma leh qaanuun dunida joogo oon xeer ciqaabeed lahayn miyaa jira dugsiga iyo iskuulku xeer ciqaab buu leeyahay maamulka iyo shirkadu xeer ciqaab bay leeyihiin hiyadiyo wasaaradu xeer ciqaab bay leeyihin dunyadanka qaar baa ciqaab mooyeen cabsi mooye wax kale aan ku socono taa iyadoo la tixgelinayo nabig alai salaam talooyin buu bixiyey oo wuxuu yidhi guriga yaan u laga waayin ushana meel yar koroo ilmihii haweenku ay arkaan hala suro marka qaarkood markay saa u fiiriyaan waxooga in la yar cabsado waa xadiidkii cabdillahi ibn cabaas ee tabaraani warinayay ibnu cumarna laga warinayey baa ibnu cabaaskiisa wuxuu calliqu sawta xaysu yaraahu alahlu faina daa fainahu adabun lahu edab bay ukaa ku qaadanayaane usha meelay arkaan baa la sura wartaa ushi baa la yidhahdaa haddii la toosnaan waayo taasaa taalla ooy cabsiintaas ba xuma dadba wax ku qaata dadkuna isku mid maa saa darteed in najac in nafac buu ku yidhi marka laga soo tago hadday ka fursan weydo horta wejiga in wax lagaga dhufta lama ogola oo nabigu wuxuu yihi laa tadribuu imaa allaahi riwaayadka qaarkood waxaa ka mid ah ayuu yidhi walaa tadribi ilwajha wejiga ha ku dhufane lama ogola wejiga fii khudbati xajati lwadaac bayna ka mid ahayd xadiii jaabir ee muslim wariyana way ku jirtaa xadiidka dheeraha camr bn alaxwas ee khudbatu xajati wadaacna waa ku jira ahli qisadaas wejiga lama ogola ko dilka la dilayana kii la fajabintaa lama ogola bal nabigu wuxuu yihi darban ayra mubadribuhunna darban hayra mubarixin garaac iyo gacanqaad aan bararinaynin baa la rabaa lafna jebinayni amaa garaaca xooga badan nabigaaba ka reebo wuxuu yihi xadiika cabdillahi bni samci saxiixaynka laa yajlid axadukum imra'atahu jalda albaciir sida awrkiiyo geela u garaacayso u garaacanin falacalahu uma yudaajicuhaa fi aakhiri yowmi kadibna alla seexata gelinka damacaaw saakana sida xoolahaan u tumi caawana waan iska agseexan qof binaadam intay kacda toori hadday kugeesiya mas-uulka soo raji iyo caaqibi iyo ibda kama qabti na waxaan arkay soomaalida curfiga dhaqankeeda dilka caada gabadha marka la aqal geynayo ee arooska la geynayaba waxa u horeeya iyadii ninka dhexmara saddex jeedal wey waa curfiga dhaqanka soomaalida qayb ka mida wey gabadha guriga ninka marka loo keeno gabadha guriga isagoo ku jira la soo geliya isagaa kasii horeeya isagana ma sii horeeya halka ridda ku aadan buu fadhiyaayo jeedal baa u yaalla marka la soo geliyana geedkay qabsataa ama udubka guriga ku dhex yaalla saddex jeedal buu ku guddoomaa curfigiisay bahashaasi u socotay waxay noqotay hadduusan saddex jeedal ku dhufanin gabadhaa way bixi soona noqon mayso ninkiima rabo wey waxaa dil la sameeyo caado laga dhigta waa un la qabatimi ilaa wax fiican oo jacayl tusaya buu noqday waxaa arkay soomaali hoyooyinka waayeelka inta badan feeruhu madow yihiin hangool sida loola dhacay waxaase igu yaab badnaa hangool geedka dhebiga waa taqaanaa soo maa hangoolka xoolaha lagu oodayo dhebi ah buu islaamki ku jajabiyey uu dilaacay isuu dhacay markaasu wuxuu le loo yaaban isaga just hangoollaabiga dhig qof biniaadam buu dilay hangool intaa leeg buu ku jajabiyey haddana wuxuu le nijaastaan gollaankaga dhig iyadii u saxraaqsan yahay ninkii wax dilay wey waxaas wax sharciga xaaraamtaa wey dhaafto de wixii ka yimaada adaa dan dhabi